qaxootigan oo tan iyo kow sagaashankii ku noolaa xeryaha ayaa maanta u dabaaldegay maalinta qaxootiga adduunka iyadoo munaasabada xuska lagu qabtay xerada ifalaba oo saldhig u ah qaxootigii ugu dambeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeyba ka mid a soomaaliya inkastoo munaasabada ay kasoo qayb galeen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo wakiilo ka socday dowladda ayaa bulshada qaxootiga waxay dhagaal la raacayeen khudbadaha goobta laga jeedin doono balse sarkaal ka socday hay-adda w f b ayaa ku dhawaaqay in raashiinka gargaarka la kordhin doono saddexda bil ee soo aadan islamarkaana dib loo fasixi doono lacagihii gunnada ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ee labadii bil ee lasoo dhaafay ay joojisay hay-adda w f b waa kan jarles ubay oo munaasabada ka hadlay
taasi si loo caddeeya laga bilaabo bishii afaraad ilaa waktigaa hadda la joogo raashinka bilaha ah ee qaxootiga loo qaybiya waa maxaan ku irahdaa uu yaraaday qoondadii hoos baa loo dhigay si kastaba ha ahaatee laakiinse aqbalka wanaagsan ee soo socda waa kan laga bilaabo bisha soo socota The ration is increasing from 40% to 60%.
raashinka oo awal boqolkiiba afartan la dhimay boqolkiiba afartan lagu soo reebay hadda waa la kordhinayaa oo wuxuu noqon doonaa boqolkiiba lixdan For a period at least for the next three months,
taasna waxay socon doontaa saddexda bilood ee nagu soo aadan Baba Chakula is close to the heart of every one of us.
waan ogahay qof kasta oo qaxootiga ka mid ah bambajakula inuu laabta ku hayo It was also stopped from May, bambajakula sidoo kale waxaa la joojiyay bishii shanaad ama bishii may but I'm also happy to announce that from from next month, waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka shaaciyo in laga bilaabo bisha soo socoto Bamba Chakula is coming back.
bambajakula inuu soo laabanaya bambajakula waa diyaar waan soo celinaya sanadkii tagay dhadhaab waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan boqol iyo soddon kun oo qaxooti ah kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira soomaaliya taas oo si toosa saameyn ugu yeelatay gargaarkii samafalka ahaa ee hore loogu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha goobta munaasabadda waxaa hadalla kooban ka jeediyey qaar ka mida hogaamiyayaasha xeryaha kuwaas oo ku baaqay in hay-adaha samafalka ay ballaariyaan oo adeegidda qaxootiga ku jira xeryaha bismillaah magacayga waa ruqeyo cali raage ee, waxaan maanta matalahayaa afarta xeero ee, maanta waa waa horta kama nixayno oo waxaa weeye dhaqanka aniga weeye dhaqa hidiya dhaqan waayo qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haystana kama naxo laakiin si oma faraxsaninoo qaxootinimada anaga baa waxay tahay maantaan garan laana marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhanee meesha iskugu yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha ee gargaarka bixinhaya maanta maalinay qaxootiyaasha ka xun yihiin lama soo marin wallaahi xeeryaha qaxootiga oo mana loo dhammaaday waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aadmoodiba xalay inayn seexanin oo caagada saa oola sikalaha hayo oo kallo meel istaagahayo marka ma aha in inti meel la istaago la iska hadloo la dhaho wax baan haynaa waxbaa kana waxbaa keena horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waa inay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga annagu waxaan qayla dhallaaminaynaa oon u sheegaynaa malihin gargaar in badan baa nala soo hayay waan ognahay way mahadsan yihiin hay-adaha inta badan samafalkana soo hayay ee gargaarkana siinhaya xuska munaasabadan ayaa ku soo aadaya iyadoo aada loo yareeyey gargaarka la siiyo qaxootiga islamarkaana baahayaha ka jira xeryaha ay yihiin kuwo aada u ballaaran cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya